wadankiisa u shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaan walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idinla socodsiinaya barnaamijka wada jir oo ka hadlaya xasilinta dalka qodobada aad barnaamijka kaga bagan doontaan waxaa ka mid ah in dadku intay caban lahaana la odhan lahaa hadda jubbaland oo kale ninka doola u jooga ama kaaboori jooga la odhan lahaa maamulkii looga soo bedelay uu dhagu xumaado kalu noqday inuu jiro golo deegaano wuxuu intuu ka hadlay isagu sasixi karaya waa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay daadejinta awoodda dowladda waxaana uu daafuray hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee deegaanada jubbaland howlwadeennada barnaamijka wadajir magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland waxay ku qabteen dood ay ka qayb galeen laba boqol oo qof waxaa su-aalo lagu weydiinayey wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland wasiirka ganacsiga wasiirka warfaafinta iyo wasiirro kale waxaana doodaasi loogu magacdaray isfahamka dowladda iyo bulshada doorka ay ku leeyihiin haweenka daadejinta awoodda dowladda iyo waxaad maqli doontaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshisiinta oo bilowday wadatashiya la xidhiira sidii loo heli lahaa habraac midaysan oo lagu wajaho qandaraasyada bulshada barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wada jir
wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaan
kulanti wanaagsan ayaannu mar kale idin leenahay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland waxaa madaxweynaha dowlad goboleedkaasi uu daah furay hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee deegaanada jubbaland waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa shirkii lagu daafuray wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshisiinta wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana sidoo kale halkaasi ee lagu qabtay shirka wadajir ee hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee dalka oo afar cisho socday madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa daahfurka hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee deegaanada jubbaland waxa uu kaga hadlay ahmiyadda ay leedahay daadejinta awoodda dowladda waxaa la yidhaahdo maamulkaa la daadejinayo inaan macnihiisa fahno marka hore aad bay muhiimta awal waxaan joognay dowlad dhexe oo meel taagan oo iyadu waddanka maamusha waxaa la yidhi haddana ha laga soo gudbo dowlad goboleedyaa loo gudbayaa haddana waxaa la yidhi degmooyin hadalka oo hoosa la isu sii maamulo oo wax fiican mar haddii kolle hoos loo dhaadhacayo in dadka dadweynaha degmada joogaay ay maamul iyagu ay la xisaabtamayaan oo beri wixii ka khaldamaan wixii u saxmaa ay iyagu odhan karaan ebelow aad nagu xumaatay iska bedeli karaan ka hadli karaan aad ba u fiicanta waa aada u fiican in dadku intay caban lahaana la odhan lahaa hadda jubbaland oo kale ninka doolow jooga ama kaalbooni jooga la odhan lahaa maamulkii looga soo bedelay uu nagu xumaado kanu noqday inuu jiro golo deegaana wixii intuu ka hadlay isagu sasixi karaya oo waxa ay ku yeelanaysa ay noqonaysa xukuumaddaasi ama tadhexaad ama taanatiistaejka tilmaamo iyo amni iyo wax la saabtano kooban inay iyagu iscanaanan karaan oo qofkan uu garan karayo cidda la xisaabtankiisa iskale inay tahay golaha deegaanka ee uu shaqada kaga jiro ama uu matalayo aad bay u fiican tahay arrintaas waa waxa aada u fiican waxaan is leeyahay hala daadejiyadu xumaan kale ma keenaysa waxay keenaysaa ugu fiican waxa weeyaan dadku in cidday la xisaabtami lahaayeen la soo dhoweeyo oo loo soo dhoweeyo cidday la xisaabtami lahaayeen aan laga fogeyninoo meel fog ayna wax u raadteen taasaa horta asala innagu soomaali baan nahay marba qaabkaan u dhaqanaan asalinoo ah hadda kale ololaysi waa imanaya waxaa loo haystaa ama maamulkaan la magacaabayo ee layidhi hoosa loo dhaadhiciyo uu mulkiyeed iyo tiim bale iyo reerbaa magaalada iskale macnihiisuya oo magaalo walba ay gelaysa yaa iskale hebelo haddii lagaaga bato gabadhaadu beeg male oo xin kale iyo colaad kale la galaayo oo dhab dib kale inaan diyaaro inaan sii galnay waa mushkilad kale wey macnuhu ma aha sidaas lahaansho ma aha yaa iskale ma aha waxaa rabaa kuwa ugu yaryar jufooyinka hoose minoritiga lagu sheegaya yaryaren deegaanka waxba ka joogi haweenka dadka dhibaatadu dadka ay toosu taabanayso dad la rabo inay matalaana noocaasaa la rabaa oo la yidhaahdo matalan luuq yaa matalaya labadaa gabdhood labadaa wiila dhallinyarada labadaa oday dadka xaafadda ayaa inoogu fiican xaafad hebla duksawatar baa ugu fiican iyo gabadh calaso waa wax saxa sooma oo markaa la garan karayo dadkaasi dad matali kara oo dadkii ka naxayo oo deegaanka mas-uuliyadiisa garanaya inay noqdaano aqoon iyo karti iyo hufnaan lagu soo doorteen aan lagu dooranin reer qurac iyo reer qansax oo loolankeennu maanta uuna ka bilaabmin kufidhayo kuduugtay yaa iskale ciddii sheegan lahayd u ayo anaa ka laandheeraysan reega anaa qoladan ka badan anaa kale inayna noqona noocaa noqoto waxay la tahay sheega asalkii inuu midaas noqdo waxaan rajaynayaa sida ku cad qoraalada waan samaynaynaa guddi dibu heshiisiin oo heeristayda oo hawshaa ka shaqaysa oo qabaa'ilada iyo beelaha isu keenta oo intaan waxba la sawliyo oo ka horgala oo dadka dareensiiya macnahani waxa uu yahay oo ciddii wax cid wax ka tabanaysa u aragta in meel laysku dhacaya ay tahay waxa dhabtaa u sheegta inaan marka hore insha allahu ay ka horeynayso shaqadana iyaga bilowgeeda ay noqonayso taasoo macnaheedu u noqonayo dadka in laga dhaadhiciyo waxaa la dhisayo oo loo sheego war maamulkii idin ka fogaabaa laydiin soo dhoweeyey oo cidaad la xisaabtantaan baa laydiin samaynayaa oo idinku la imanaysaani magaalo heblay waxaad soo doorataa tuulooyinkaaga iyo markaad beelahaaga isu tagto yaa ugu fiican yaa ugu cadaalad dhow yaa ugu codkarsan yaa xaqiina ugu difaacid badan yaa ugu waracsan oon booli rabin yaa idinku yacni noocaa ka fakera dadka waa in loo sheego kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno anis weeshano walaalayaal wada jirno
haddaba shirkii magaalada kismaayo afarta cisho ka socday ee looga hadlayey hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee wadajir ayaa waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cabdi faarax saciid juxa runtii waxaa sharaf weyn loo ah inaan maalintan taariikhiga ah ee muhimka ah oo lagu daahfurayo sharcigii golayaasha deegaanka iyo dhismayaashii golayaasha deegaanka aan kasoo qayb galno marka koowaad waxaan leeyahay reer jubbaland hambaliyo waa maalin weyn oo taariikhi ah oo xagga dowladnimada loo qaaday barnaamijkan dhismaha golayaasha deegaanku wuxuu lafdhabar u yahay dowladnimada wuxuu salka ku hayay barnaamijka wadajir la yiraahdo oo laba kun iyo shan iyo tobankii lasoo sameeyey oo runtii ahaa meeshii ugu horeysay oo la iskula jaan qaaday oo hawshaan dowlad goboleeduna ay midow ka yeesheen barnaamijku wuxuu isku jiray wejiyo kala gedisan wuxuu soo maray wadatashiyo badan oo muqdisho iyo kismaayo iyo baydhabo iyo jawhar iyo cadaado intaba lagu soo wada tashaday wejiyada u lahaa waxaa ka mid ah marka ugu horeysa in daba heshiisiin la sameeyo intaan meesha la tegin oo dadka bulshada meeshaa joogtaa nimada heshiis gasho in mashaariic laga fuliyo in dadku ay dood ka yeeshaan rasmi ah waxa dowladnimadu ay tahay iyo waxa mashruuca ay ka filayaan ujeeddada ka dambaysa mashruucana waxay ahayd in la helo maamulo counsello golayaal deegaan oo muhim ah oo service bixin kara oo dadka u dhow oo dadku soo doortay oo baahidooda ka turjumaya oo loo dhan yahay oo lagu kalsoon yahay in la helo taasay ujeeddaduna ay ahayd waa barnaamij meel fiican maraya dhowaan waxaa bishii julay laga daafuray kii ugu horreeyey baydhabo koonfur galbeed maantana waa kii labaad oo waa kismaayo jubbaland waxaa safar ku jira galmudug iyo hirshabelle oo hadda sharcigii dhismayaasha golayaasha deegaanka gacanta lagu hayo aan rabno in aad iyo aad loo dedejiyo suu arrintaas isaguna ula jaan qaado gobolka banaadir baa isaguna ku jira oo ay tahay hawshaas inuu qeyb weyn isaguna uu ka qaato barnaamijka dhismayaasha golayaasha deegaanku sideedaba waa arrin isteedyadu ay leeyihiin doorkeeda dowlad goboleedyada iyo hawshaan dowladdu saddex ay ka kooban tahay waa dowladdii dhexe oo hadda toddobiyo toban sano oo sii maraysa marka carta laga soo bilaabo dowladihii maamul goboleedyada oo kuwii ugu dambeeyey laba kun iyo lix iyo tobankii hirshabelle ha ahaatee ay ugu dambeysay iyo golayaasha deegaanka oo ah meeshii ugu muhiimsan ee dowladnimada rasmiga loo gudbiyey oo ah midda hadda lagu jiro oo loo gudbinayo marka isteedyada ayaa leh inay maamulka daadejiyaan degmooyinka counselka ka dhisaan dadka u soo dirto cashuur ay qaadaan adeegii fidiyaan waa hawl aada iyo aada muhiim u ah weye marka annaga waxaa nooga aadan waxa weeye dowladda dhexe inaan korjoogtayno aan brorska la socono wixii farsamaha ka taageero resource la raadino aan kala shaqayno laakiin hawshu waa inay kasoo godaa sharciyadeedii ay tahay mas-uuliyadeedii ay tahay dowlad goboleedyada aada iyo aad baan ugu hamweynahay inay hawshaasi ay gelayso hawshaas hadda meel ficun bay socotaa degmada xudur ayaa hadda waxay ku jirtaa tijaabadii ugu horeysay oo hawsheeda ay socoto oo farsamada lagu hayaa gacanta lagu hayaa arrintaanna waxa weye kulligeen waxay noo tahay imtixaan muhima oo ay tahay si deg dega in lagu degmo ilaa lix iyo labaatan degmo ayaa ku jira horjabinta waxa la yidhaahdo ama mudnaan in waqtiga dhow oo sanadka iyo barka soo socda laga hirgeliyo oo ah dhinacan qaybtan soomaaliya hadda aynu joogno oo bartamaha iyo koonfurta la isku yidhahdo barnaamijkan golayaasha deegaanku wuxuu ahaa barnaamij runtii laga soo bilaabay gobolada waqooyiga ee puntland iyo somaliland barnaamijka j b j aad iyo runtiina aad nooga dhalangalay oo loo hamooya weliba qeybta ku aadan dhinaca infrastructureka uu ah wadooyinka yaryarka ah oo halka kilomitr iyo halka kilomitr iyo barka ah uu dadku waxay moodayaan lacag badan inay ku kacdo ilaa boqol iyo konton kun maximum ku kacda barnaamijkaadaasi waa barnaamijyada nolosha magaalooyinka wax ka bedelay oo ganacsiga soo kordhiyey oo kalsoonida keenay oo nabadgelyada wax ka qaatay oo kudayasho weyn u midan marka waa barnaamij aada iyo aad aan u bogaadinayno barnaamijka j b g da iyo barnaamijkan f c edu hadda ay wado oo iyaduna halkan gacanta ku hayso weliba waxaa laga sheegay f c edu inay iyadu dhowrka weji oo barnaamijku leeyahay isku mar ay wado taasna waxa weeye waa arrin aan aada usoo dhaweynayno finlandna waa ku bogaadinayna inay hawshaadada ka riixayso dal yar oo hadda weliba boqol jirsaday maanta weeye laakiin dalka yar oo waqooyiga yurub ku yaala waa inaan xiriir badan oo hore la lahayn maanta inay hormuud ka tahay safaaradeedii joogto mashaariicda ay wado dad badanoo leeyahan ay dhashay aad baan iyadana usoo aan usoo dhaweyneynaa oo aan baharsoonaynaa madaxweyne barnaamijkan dadejinta golayaasha deegaanku waa muhim waanay uka hambalyeynaa maanta halkaa in loo gudaafuro degdeg hawshaa in loo galana aada iyo aad bay muhim u tahay in dowladda dhexe ee federaalkii ay hirgasho oo xoogaysato oo ay noqoto dowlad taama waxay ku xiran tahay in dowlad goboleedyadu ay dhaqaaqaan oo xoogaystaan oo industriashakoodu ay dhismaan oo maamuladu hoosu dugo kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka ah iyo dib u heshiisiinta ee soomaaliya mudane cabdi faarax saciid juxa anisweeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal anisweeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya madoobe nuuno maxamed iyo wakiilo ka socday dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ee dhinaca wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyadaasi ayaa iyaguna waxay ka hadleen muhiimadda daadejinta awoodda dowladda iyo ahmiyadda wadajir framework anigoo ku hadlaya magaca shacbiga iyo maamulka koonfur galbeed waxaan idinkaga hambalinayaa inaad idinbada u aasteen waddadii lagu dhisi lahaa golayaasha deegaanka oo ugu horreeyo ansixintii sharciga dowladaha hoose iyo munaasabadan qiimaha weyn leh oo aan maanta u fadhino taasoo dali- taasoo daliil u ah sii ambaqaadidda dhisidda golayaasha deegaanada jubbaland waxaan runtii ku faraxsanahay eh, inaan ka soo qayb galno dahfuridda eh, howsdadejinta mataqaanaa maam- maamul ama dowladeed ee dahfurka Eh, insha allah waxaan rajaynaynaa eh, jubbaland insha allah waxaan rajaynaynaa labada bilood soo socota sidaas oo kale in eh, hirshabeelle magaal madaxda jowhar inaan insha allah daafurkaas oo kale ku samayno haddii ilaahayda waxaa kala soo xiga runtii waxaan rabnaa inaan la wadaagno maamulada eh, international communitiga eh, dowladdii eh, maamulkii hirshabeelle weli waa sidiisii Eh, waxyaabaha aad maqasheenna maaha wax wax u dhimay mataqaanaa horsocodka iyo geedisocodka nabadeed ee hirshabeelle inaad sidaas u fahantaan aamintaanna haddii ilaha yidhaah Een, waxaa kaloo ii soo xiga annaga ka hirshabeel ahaan hay-adihii qaabilsanaa inay nala dhisaan dowladaha hoose ama njo ahaado ama hay-ada ahaado inay nala dhisaan dowladaha hoose iyo hawshii een, maam- maam- eh, hoos u daadejinta maamullada ilaa haddeer ka wasaarad guud ahaan ma hayno ma mana garan wax ay ku maqan yihiin wax la tashiya iyo wax hadda wadaaga ay nala sameeyaanba lama arko marka
waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta kala soo qayb galno maamulka jubbaland barnaamij- barnaamijka daahfurka sharciga dowladaha hoose iyo daadejinta adeega dhismaha guddiyada dowladaha hoose ee jubbaland mudanayaal iyo marwooyin horumarinta dowladaha hoose iyo helitaanka maamullo shacabku doortaan i- waxay muhiimad weyn u tahay hanaanka horumarinta iyo xasilinta dalkeenna iyo weliba kor u qaadista adeegyada dowladaha hoose dowladaha hoose ee dalkeenna waxaa horyaallo caqabado badan ee- oo u baahan iskaashi iyo dadaal weyn caqabadahaasi waxaa ka mid ah awoodda farsamo oo hooseysa degmooyinka qaar oo la haystoon xor ahayn khilaafyo iyo kala qaybsanaan bulsho dakhliga dowladaha hoose oo aad u yar haddabada haddaba caqabadahaas waxaa uma haddaba caqabadahaasu ma ahan kuwo si sahlan lagu xallin karo haddaan la helin taageero caalami ah iyo iskaashi dhexdeenna ah maamulka galmudug oo ugu horeysa wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka go-an horumarinta dowladaha hoose dhisidda gudiya- gudiyada degmooyinka diyaarinta shuruucyada la xiriirta dowladaha hoose daadejinta awoodda iyo gaarsiinta adeegyada bulsho ee asaasiga ah ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa maamulka jubbaland oo ugu horeysa wasaaradda arrimaha gudaha hannaankii wanaagsanaa ee ay noo soo dhaweeyeen iyo sida wanaagsan ay u agaasimeen munaasabadda tan kuwaasi waxay ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya madoobe nuun naw maxamed iyo wakiilo ka socday dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo iyaguba ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay daadejinta awoodda ah dowladda haddaba shirka ee wadajir ee hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee magaalada kismaayo lagu qabtay waxa uu qaatay afar maalmood markii uu soo ilaaday waxyaabihii ee looga wada hadlay iyo qorshuhu waxa uu yahay waxaa ee wariyahayaga maxamed nuur macalin maxamed uu weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland maxamed warsame darwiish Een, raadiyo wadajir haddaan kuu warramo horta shirkan muddadan socday wuxuu salka ku hayaa wadajir balaan qorshihiisuna wuxuu ahaa in aanu samayno qodobkii saddexaad ee federaalka tiirarkiisa saddexda ah haddii dowladdii sare ee dhexe la dhisay dowlad goboleedkii la dhisay dowladii hoose in la dhiso wadajir bayna ku ceenta waxaa la soo gaaray markii dowlad goboleedka jubbaland wakhtigeedii brosijarkaas inuu ka hirgalo wakhti dheer baan nagu qaatay aakhirkii laakiin biilkii baanu diyaarinay golaha xukuumaddaannu geynay baarlamaankaannu geynay madaxweynaha digrigiibuu ku xidhay koob iyo labaatankii bishana dhammaan waxaannu casunnay intii maal gelinaysay iyo intii ka shaqaynaysay iyo dowladda federaalka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedyada wasiirada dhigayaga ee arrimaha gudaha wuxuuna noogu dhacay shi sharaf badan muxuu barnaamijkan dadka ka tirayaa barnaamijkan dhowr qodob waa macno weyn buu ku fadhiyaa wax badan buuna dadka u tarayaa maxaa ka mid ah dadka waxaa loo dhoweynayaa maamulkii service delivery team in loo sameeyo konsolkii loo dhiso maamulkii guryahooda ilaa tuulo loo geeyo ay awoodaan meel dhow inay ugu tagaan sababta waxaa weeye inay muqdisho u aadaan ama kismaayo u soo aadaan waxaa ka fiican degmadu inay maamulkeeda meesheeda ka hesho arrintaas weeye horta ujeeddada ugu weyn wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed warsame darwiish oo u warramayey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa haweenku waa lafdhabarta bulshada waxaana door muhiima ay ku leeyihiin dowladnimada haddaba hanaanka loo marayo dhismaha dowladaha hoose iyo doorka ee haweenku ku leeyihiin ayaa waxaanu weydiinay idil ibraahin oo ee ka mid ah ururka haweenka ee iida kana mid ahayd ka qaybgalayaashii shirkii lagu qabtay magaalada kismaayo ee hanaanka dhismaha dowladaha hoose wariyahayaga maxamed nuur macalin oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey doorka haweenku ay ka qaadanayaan dhismaha dowladaha hoose waxaana idil ay ku jawaabtay horta consortiumka waxaan nahay shan hay-adoodaa nahay hay-ad oo f c a la dhahaaya liidgaraynayso annaka iida ahaan waxaan ku leenahay qaybta oo engineeringka brograamkaanid wuxuu yahay local governance sida degmooyinka loogu sameyn lahaa maamullo marka iida ahaan waxaan ka qaybgelinaa kootada haweenka sida haweenka uga qaybgeli lahaayeen maamulada iyo sida loo wacyigelin loogu siin lahaa danaha haweenka ee u baahan yihiin ee deegaanadaasayto
kaalinta ay ku leedahay dhismaha ee mashruuca dowladaha hoose sharaxaad bal naga sii
mashruucaaniyta dowladaha hoose hadda waxaan ka wadnaa jubbaland saddex degmaan ka wadnaa afmadow luuq iyo doolow south western waxaan ka sameynay xudur bardaale iyo ceel berde aan ka wadnaa marka hadda weli assessmentii aan ku sameynay deegaanada nato aan fiirinayna baahida haweenka afmadow luuq iyo doolow iyo waxyaabaha ay maamulka uga baahan yihiin iyo siday maamulada uga qaybgeli lahaayeen marka maadaama uu yahay brograamka nato brograam ku salaysan maamulada deegaanada haddii haweenka laga soo dhiso ilaa ay heer degmo waxay fursad u siinaysaa mustaqbalka inay dowladdii sentraalka ay gaaraan danahooda ay ka wada hadlaan iyo baahyadooda ee u sheegaan deegaanada si ay uga qayb galaan hadday ka qayb galaan deegaanadana waxay jansi u siinaysaa in ay helaan haween matalo ka hadlo danahooda gaarsiiyo maamulka jubbaland oo kaleeta mise south west oo kaleeta ilaa iyo centraalka oo kale si ay u gaaraan marka dhismayaasha dowladaha hoose laga shaqaynaayo hanaanka hadda socdo in aad tagtaan deegaamo sida degmooyin iyo tuulooyin waa howl aad u culus oo qarash ayay u baahan tahay yaa idinka saacida qarashkaas
projectiganit waxaa faangareeyo european unionka ayka qarashaadkii waxaaseyti iyo ay kaa maalgeliyeen rajadiinu maxay la eg tahay in la helo haween badan oo ka muuqda hanaanada dowladaha hoose oo ah qaybta ugu dambeysa ee dhismaha jamhuuriyadda soomaaliya annaga rajadeenna ma ahan uun in la helo tiro haween ah laakiin waa inaan helnaa haween ka hadli karo danaha haweenka soomaaliyeed ay u baahan yihiin tiro wax matarta tayaa loo baahan yahay haween gaarsiin karo arrimaha caafimaadka adeega bulsho waxbarasho caafimaad siyaasad dhaqaale dad u hadli karo haweenka kale kafaalo qaadi karo dantooda iyo baahiyahooda idil ibraahin oo ka tirsan haweenka iida kana mid ahayd ka qaybgalayaashii shirka hanaanka dowladaha hoose ee lagu qabtay magaalada kismaayo ayay ahayd barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaa isla magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland waxaa lagu qabtay dowdwadaag ku saabsanaa isfahamka dowladda iyo shacabka howlwadeenada barnaamijka wadajir oo soo qaban qaabiya doodwadaagaasi waxaa ka qayb galay laba boqol oo qof kuwaas oo su-aalo la xiriira howlaha jubbaland weydiiyey wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland wasiirka ganacsiga iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta iyo wasiirka batroolka iyo wasiir ku-xigeenka cadaaladda doodaasi ayaa haddaba waxay u dhacday sidatan
ismaaciil sheekh maxamed ibraahim waxaan weydiinayaa su-aasha waxay tahay maadaama hadda uu ka hadlay sida loo dooranaayo uu kasoo gelaayo qofka doorashada sidii golaha baarlamaanka loo dhisayna deegaanka loo dhisay wasiirka aada u mahadsan yahay waxaan ka codsanaynaa maadaama sidii baarlamaanka loo dhisay deegaanka loo dhisaayo dhibaato fara badan baa baarlamaanka dhacday qabaayiladii baa isku gaareen shaqeygii baa isku sii gaareen waxaan ka jeclaanaya su-aasha waxay tahay in caqliga lagu baahan yahay inaan doorano caloosha ninka u baahan tahayna gacanta bidix ooga daldalno caqliga lagu baahan yahayna aan doorano marka waxaan kaa sidii loo dooran lahaa ma been qabiil four twenty five ba mise xaafadihii iyo bulshooyinka ninka ee raba uu caqli ugu baahan yahay waan dooranaa intaa baa su-aasha ugu
fiiri waa mahadsan yahay ismaaciil waxa weeye qofka la dooranayo waxaan maranaya madaxweynaha khudbadiisii maalinta dhawaa maqlayseen taydana anigu waan ka horreeyey inkaar qaba reer hebel ah oo odayaasha dhibay oo siyaasiyiinta dhibay suusan su-aal badan kuu weydiin iska khaariji kaa maaha ka la dooranayo waxa wax dooranayaana idinka waay deegaankaas iyo xaafaddaas iyo beeshaasu mid khayr qaba oo dadka wax u tara oo dalka wax u tara hadday doortaanna aalan wa sahlan mid ka dhibay oo balaayada qaba hadday keenaanna iyagaa isqarribay marka waxaa la dooranayo ha ku wareerin doorashadii iyo qabiil iyo maaha waxaana horta la dooranayaa baarlamaan maaha madaxweyne maaha waa qof la rabo inuu bulshada u adeego qofkaas oo la rabo inuu adeega hoos gaadsiiyo kaana waxa weeye dadku ku xihan yahay marka mid caloosha soo shaqaynaya hadday keenaan iyo mid dhagaha ka- muxuu ahaa dhagaha ka shaqaynaya hadday keenaan it's up to them iyo mid dhinaca ka dadalnaya laakiin annagu waxa weeye warkayagu war mid khayr qaba oo ilaahay yaqaana oo ummaddaa sarbis gareeya oo aqoon leh oo wax garanayo dalka ka nacaya doorta taasaa buuga ku qornaadeen haddaa ka leexataan nasiibkeeda
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan magala gole ee baarlamaanka iyo dowladda waan salaamaya iyo dadweynaha soomaaliyeed sharafta leh waxaan rabaa eh, waxaan malaynayaa dimuqraadiyaddii baa bilaabatay oo eh, si furan in loo wada hadlo xanaaqida marka madaxdii xanaaqida haddii eh, baasha celiyo eh, ninkaa dalbay in la iska horyimaado awal waa la kala leexanayay marka taas intaas waa kaftan inta kale waxa weeyaan waxa firnaan lahay topican dowladaha hoose laga hadlayo in copies dadka la siiyo si ay informationada horta u helaan ama aydi weydiinayaan ama ayaga laftigoodu ay abaaraan su-aasha saxda ah intaas saasaan gaban lahaa oo ku saabsan arrinta
cabdiqani adeer shirkaanu dowladaha hoose ha laga hadla maaha shirkaanu maanta waxa weeye waa shir aynu isku wax dhexgelayno oo isu soo dhowaanayno oo dowladda oo dhan xukuumaddii waa tane aa wax weydiinaysaan dowladaha hoose waa meesha layna ka hayo isagii maaha maanta brograamkiisi iyo wakhtigiisi waa soo socdaa laakiin kan waxa weeye albaabadan waxaan u sii furaynaa dimuqraadiyaddii iyo wadahadalkii iyo isu soo dhowaanshihii iyo isasaxiiddii maxaad qabateen wasiirada inaan dhahdaa waxayna ku daro fursaddan waxaan uga faa'idaysanaynaa guud ahaan wax kastoo aad ka qabto dowladda
dowladii oo dhan baa idin waxay la tahay markii horena ay ku habooleen in laga saaro topika dad badan baa ka hadlay marka saasaan anigu uga hadlay mar haddii aan topiku meesha yimaadana waa laga hadlaya midaas waa mid waxaan malaynayaa waxa laga hadlayo points la garanayo ama wasaarada la garanayo problemkooda hataa wasaaraddu shaqo badan bay leedahay marka topikyo problem leh oo laga hadlayo ma aha wasiiraduna way fadhiyaan baahidiina way waran tahay marka nin waliba meeshooda u malaynayo inay eh, wax ka jiraan buu aadaya marka taasaa keenaysa qofka inuu u rabo ka hadlo marka midaasi waxay ahayd tii dowlada hoose arrinta labaad waxa weeye waxaan malaynayaa wax fara badan oo jubbaland u qabsoomeyna way jiraan wax badan oo la tegayo ama aan qabsoomina way jiraan doortay badan baa qabsoomay baahidaasi dadku ilaa a to z uu fahmayaa oo qaar badan baa dee la leeyahay taasina way maqan tahay haddana wasiirka caafimaadka ku horeeyo anigu waxaan oran lahaa farmashiyaashan iyo raashinkaan dhacay iyo dhibaatada dadku ka cabanayo quality control maxaa loo samayn waayey oo shiinaha loo keenaya baabuuryada jajabaya iyo kirliyada maana laga joojiyo baabuurta baabacday ee maalijkooda iyo waktigoodii dhammaaday taa wasiirkan oran lahaa caafimaadka midda ku xigta waxaa weeye soo kor midda ku xigta waxaa weeye doodani way fiican tahay waa comments laakiin hala specific gareeyo oo ha la yidhaahdo maanta waxaa laga hadlaya wasiirka caafimaadka arrintiisa oo baahidihii iyo ajenda hala keeno si wuxu ay dadkuna u fahmaan madaxduna ee dhaliishooda ay ama u qaataan ama waxa ka maqan ay u ogaadaan anigu intaasaan orana waa maajirti
fadhiya kalka dambaan ka dhigaynaa maanta oo daafur
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacayga baray galweyne waaye waxaan ka socdaa bulshada rayidka ah waxay soo casuuntay junsa oo aan ka tirsanahay iyo aqoon-yahaanintuna waa soo casuumaan labadu aad bay mahadsanyihin waxaan salaamayaa wasiirada jubbaland ee fadhiya madasha xildhibaanada jubbaland odayaal dhaqameedka dhalinyarada ururada haweenka dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaamta islaamka aad baan u faraxsan tahay madashan quruxda badan ee usaraagaasintay wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland aad bay u mahadsan tahay markaan ka hadlo fikirkayga aniga jubbaland isdhexgal qaaliyaa ka dhacay waan aragtaa meesha ay hadda marayso waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiifada fadhiya meesha su-aalo mid walba mid ay ka habboon tahay waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka bee'ada iyo macdan wasiirka macdanta iyo biyaha jubbaland waxaa ku xareeraysan webiyo iyo meelo biyo laga helo biyaha magaalada nowshada aafaasisa magaalada tayadooda ma badna oo hasaa cusubnima go-aan ceelashii waa lagu dhibaataysan yahay wasiir maxaad arrintaa kaaga qorshaysan inaad ka qabato wasiirka ganacsigana waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir jubbaland waa dhul ballaaran oo ka kooban beero iyo webiyo lagana ganacsan karo oo maxay hayday laga dhoofin karo qudaarta noocyadeeda kala guduwan sida cambaha mooska liinta maxaa kaaga qorshaysan maadaama dadkeena toddoba iyo labaatan sano oo ku jiray dagaal aysan helin wax gacan qabta maxaa kaaga qorshaysan wasiir sidaad qudaarta dadkeena ka soo baxda inta horaysan aada u maalgeliso maxaa kaaga qorshaysan wasiirka warfaafinta su-aasha aan weydiin lahaa waxaa iga qaatay professor kaasano wasiirka arrimaha gudaha waxaan dhihi lahaa waan mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan filayaa tiir weyn oo jubbaland inuu yahay soori waxaan ilaha wasiirka cadaaladda uu maqan yahay waxaa jirta ama arrin uu furay hadda madaxweynaha jubbaland maxamed axmed maxamed islaam oo ah inuu dadka isagu qaabalayo doodda ugu badan ee buuqa badan ee ka jirta jubbalandna waa dhulka maxaa ugu qorshaysan wasaaradda cadaaladda culayska madaxweynaha fure ee laga doodayo madaxweyne laga doodayo inay wasaaradda cadaaladdu ay saxdo wasiirka arrimaha gudahana waxaa leeyahay wasiir shaqada aqabata waa ku mahadsan tahay waana ku faraxsan tahay bulsha isdhexgalka bulshadana ee adooro qabatayna waan waanu soo dhaweynaa waanu shaqaynaynaa waxay ahayd dambooyinka aad dhisi doontana siday doontaan ha u dhismayne waanu taageeraynaa waayo waxaa soo noqonaysaa ifraqaalo nabadeed oo soomaaliya iyo jubbaland ba ka dhacda aada wanaagsan
aadiyada mahadsan tahay oo usoo qaadan doonaa gabadhaasa su-aalo dhowr oo isku xigan weydiisay oo kusiin doonaa marka ugu horeysa wasiirka caafimaadka soomaaliya
waxaa ka dhacay geedka lagu duubay
waa salaamintiin dhammaan marka sharafta iyo shacabka guud ahaan golaha wasiirada waan salaamaya baarlamaankaba runtii waa sida wasiirka warfaafinta mar horeba u sheegay waa waa markii labaad oo hoolkan aan kasoo qayb galno oo su-aalo shacabka ay nagu weydiiyaan oo wasiirada ay fursada ay u helaan inay su-aalahan ay ka jawaabaan insha allah marka waan ku faraxsanahay maanta marka mar labaad inaan aan ka soo qayb galo su-aal aan waqtin aan la qaato shacabka marka aada ugu faraxsanahay marka su-aasha waxaad ahayd umalaynaa dhinaca farmashay- farmashayaasha iyo daawooyinka runtii wasaaradda in badan ayay ku jirtay xeerkaas inay diyaariso shuruucda caafimaadka xeerka hadda waxaa miiska saaran oo golaha wasiirada hortooda yaala xeerka xirfadlayaasha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay waa wasiir cabdimar hadda wato kan ah marka golaha wasiirada ay ku xiran tahay sida ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo milmariyaan haddii sharcigaas lagu guulaysto oo soo milmaro marka waxaa xal loo heli doonaa xirfadleyda caafimaadka ah dhakhaatiirtii ii sheega iyo mursooyinkii sharciga lagu hegi lahaa qof dhakhtar aan anayn inuu sheegto dhakhtarnimo iyo xeerkii oo laga rabay shuruucdii laga rabay qofka asigoo aanan soo bixin inaan marka adeegii caafimaad aan qaban karin tan kale daawooyinka xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay ku jiro marka xirfadlayaasha mana xeerka xirfadlayaasha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay xarumaha caafimaadka marka farmashooyinka marka waxaa jiro shuruuc loogu talagalay inay soo buuxiyaan marka shuruucdaas ay soo buuxiyaan qodobooyinkaas ayaa loo ogolaan doonaa in farmashiga uu sii shaqeeyo oo kadib waxaa la siin doona marka ruqsad inuu sii shaqeeyo dhakhaatiirta saas oo kale ulusooyinka saas oo kale xataa shirkadaha naftirkooda daawada oo keensanayo inkastoo aan wasaaradda ganacsiga aan iskala shaqeyno laakiin wixii daawo ah wasaaradda caafimaad ahaan marka sharcigaas hadduu meel maro caqabadahaas way dhammaan doonaan insha allah marka aada umaqsan tahay khayr badan idin rajeyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
ganacsiga iyo iyo biyaha
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan waxaan rabaa inaan salaamo mas-uuliyiinta guud waxaan halkaan isugu timid anoo ka bilaabayo mas-uuliyiinta reer jubbaland labada gole golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ururka haweenka ururka dhalinyarada ugaasiinta salaadiinta qoyaaniinta bada saxaafadda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan aad ugu faraxsanahay runtii inay tahay markii labaad sida hore u sheegtay mas-uuliinta iigu horeysay oo aan ku kulmayna halkan iyadoo laga dareemaya runtii reereen iyo iyo wanaag badan iyo wakti lasoo helo dadweynaha iyo mas-uuliyiintoodii si ay ula wadaagaan shaqooyinka soo socday iyo kuwa la filaya inay socdaan arrintaas runtii waxaan rabaa marku inaan ilaah ugu mahad celiyo kadib mar walbaba mas-uuliyiinta soo diyaarisa markaan hadda ka hadla kulankan wasiirka arrimaha gudaha mudan darwiish runtii barnaamijkan hadda awaalkiisa annaga noogu casuumeeyo lahay waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo iyo dhammaan mas-uuliyiinta sidoo kale wasiir ku-xigeenka cabdiraxmaan iyo agaasimaha iyo runtii cidda soo ka qayb qaadatay intaa kadib marka aan ka hadlayno horumarka jubbaland waxaan isleeyahay waxay soomaaliya ku mahdaa qorax ka weyn waxsaab lagu qariyo caqas macnaha qoraxdooda cidna ma qarin karto sidaasoo kale horumarka jubbaland waxaan isleeyahay wax cad waxa uu qabsoomay iyo runtii waxa ay damacsan tahay cid walba oo wado maraysa iyo waa ka garanaysaa in meel walba joogto intaas waxaan isleeyahay waa wax guud laakiin marka dad saa soo yimaada isweydiiyo waxaan yidhahdaa si muuqato oo face to face ay dad u kulmaan way kasii faa'iido badan tahay aniga runtii waxaan rabaa inaan waxaan aan fiiriyo xagga wasaaradda aan mas-uulka ka ahay maalintii iyo tamarka iyo tamarta iyo biyahan aniga mas-uulka ahay hadda sidaa ogtihiinna waxaan leeyahay meel fiican ay u maraysaa shaqooyinka wax badanna waa noo barsoomeen dee halkan aan kusoo koobi karin ay wax fiicnaan lahayd inaan runtii kusoo bandhigno si practical aan waxyaalaha aan qabanay iyo howlaha meesha noo socday meel wax waraan si degdegaan loo yeeray runtii kulankan laakiin waxaan sidaa kulamada dambe ka faa'iidsan doonaa waxaad ogtihiin su-aashaas iyadoo iska imaan doonta haddana waxay tusaale ka bixintaan su-aasha u gelin magay weydiisay hadda waxaan u malaynaa shaqada aan ahayn wasaaradda andada wuxuu arkaan inay tahay wasaarad iska un xaaladeeda iska waxaysan laakiin waxaan idiin sheegay inay tahay wasaaradda ugu muhiimsan ee loo baahan yahay ama la rabo inay si adag u shaqayso howlkan hadda aan ku jirno waxaan aaminsanahay inaan ku jirteen haddaanan koronto helin inaan noloshu aysan socon haddaanan biyo lahelin warfaafin aysan shaqaynin cid kalena ay shaqaynin haddaanan korontadii iyo biyihii iyo maanta aan aysan diyaar ahayn waxaa idinka muuqaal ah marka laga reebo koronto waa qaali iyo xoogaa biyaha waa yar yihiin laga reebo laakiin maxaa se tallaabo oo laga sii socon kara inay tahay wasaaradda runtii waxaa u qorshaysan in laga gudbo sida hadda qeybaheeda casriga loo gudbo xagga korontada iyo xagga biyahaba oo aan hore u soconno oo aan helno haddee loo bato korontada besa loona gudbo runtii heerka casriga sida wax loo yaqaano solarka iyo iyo weynka iyo iyo sida in aada looga faa'iidaysto hawadeena dabeesheena laga faa'iidaysto badeena laga faa'iidaysto cawska iyo qashinka wax loo yaqaano oo korontada laga dhalay adiga barnaamijyo badan oo qorshaysan sida sida lamid ah wasaaradda waxay xoogga saartaa ama ay mar walba xoogisaa horumarinta biyaha qaybtan anaga waxaa naqaanaa magaalada hadlayso hadda gabadha walaasha ay weydiisay horumarinta biyaha ee magaalooyinkan ah hadda waxaan faysuwan ku guulaysanay bal in la tijaabin karo in la heli karo biyo ku meel gaar ah ama qaali ha noqdaan ama ha yaraadaan laakiin waxaan hadda u gudbaynaa oo marka u soconaa hadnaa su-aasha maxay kaga diyaarsan wasaaradda waxay aada maxay ahayd ugu shaqaynaysaa in laga keeno biyaha magaalada ama tuulada loo yaqaan yuutooy oo laga waraabi jiray magaalada muddo dhowna insha allah shaqadaas wasaaradda way bilaabaysaa dowladana aad bay ugu qayb qaadatay heer madaxweyne heer wasiiro in biyahaas la helo laga keeno yuutooy biyihi dambaba aan ugu murmin insha allahu tacaala fankeeda wixeena waan soo helnay inta badan kulley wax walba waa si qabiya ku bilaabana laakiin waxaan kaaga jawaabayaa in biyahaas oo insha allah waan ka bixi doona biyaha yaroo hadda la leeyahay shirkada dadka siiso horena aan ugu socon doono sidoo kalena enerjiga saas oo kale maalinta insha allahu tacaala iyadana waa saas oo kulley laakiin labada barnaamij oo xoog aan saarna waxaa waaye korontada iyo biyaha marka jawaabtaas macnaheeda waxaa waaye waa ku jirnaa waana maxay ahayd oo rabnaa inaan ogaano inaan ilaah u xamdino wax kasta oo horumara marka la ogaano si aan ugu sii gudubno kuwaka intaa haddaan helnaato waxaan weyna haddaan la kaftamo beri la kaftamo fadhiyada hore iskuumaan jirnay maanta foomkeeda biyaha intaan la keenin kahor dad badan hadda cadcadaaday oo aan le saabuun si fiican bay u xumbaysaa biyaha ugu xumbaysaa marka waxaan rajaynaynaa inaan kasii socono insha allahu tacaala sidoo kale loo soo gaabinaya su-aashii waxaan weyna jawaabteeda waa tasciidii wax kala qabtana waa waa lagu jawaabi doonaa laakiin waxaan anagu maraba diyaar u nahay sidaa ogtihiin ma aha xitaa wasaaradda takiraad aan joogno wasaaradda somar soo uu sheegay saaxiibkay maxayso darwiish wasiir darwiish inaa waad ogtihiin meelahaas kasoo maray iyo wax hadda laga soo faa'iidaystay meesha la marayo marka haddii aan kusoo noqdo barnaamijkan maamulka daadiinta waxay ka mid tahay horumarinta jubbaland ay samaynayso maalin dhanbe laga sii gudbaayo haddee noqoto dhanka amniga dhanka saasa kale maxayso inaan maamulkeena soo daadihino si loo helo maamul xor ah micnaheeda daadiinta dad maqasho waxaa waye dadku inay u helaan xornimo u doortaan qofkii mas-uulka noqon lahay oo ayaga ay doortaan u soo istaagaan oo yidhahdaan hebel aan wadanaa taa marka insha allahu tacala wax ka fiican ma lehe waxaan leenahay aan ka wada shaqayno aan ku wada dadaalno horena ku socono wamaadsan asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu soo dhig
su-aal baan yeyda بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan u malaynayaa waktigaana soo gaabinaya dhammaantiin madax iyo xildhibaano iyo guro wasiir iyo shacab isimo cid walba dhammaantiin waa salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha barre ay weydiisay aada iyo aad baad ugu mahadsan tahay barre businesska ama ganacsiga istaraatiijiyad buu u baahan yahay wax kastana istaraatiijiyadda kama soo harhaan laakiin dawladdu way isku wada xidhan tahay qudaarta marka la soo raro haddaan la helin freezer lagu qaboojiyo waxba ka socon maayaan marka labada nolosha biniaadanka ay ka kooban tahay ee businesska kicin lahaa labadaba jubbaland aad bay ugu adag tahay korontada oo qaboojiyayaashii awood uma lihin aanu ku bixinno biilashi qof kastoo brivado maanta yimaadaana ma awoodi karo arrintaa iyada ah taasu kow bay ka tahay oo qudaartii lama hayo meel lagu kaydiyo sababtoo ah waxay iyada la soo siinayey iyo korontada qiimaheedii waxaa qaalisan korontada qiimaheedii sidaa darteed waa curyaantii laakiin insha allah system baanu u soo wadnaa xagga kale industriga marka laga hadlayo iyo warshadaha warshadu waxay ugu badanay ku shaqaysaa waa biyaha biyo shan doolara kilomitrki cid business ka samayn kartaa ma jirto oo warshadii laakiin waxaan rajaynaynaa sida wasiirku hadda sheegay inaanu helo biyo jaban iyo koronto jaban haddaanahay marka anigu wasiirka ganacsiga si ganacsigu horumar u sameeyo waxaan dowladda jubbaland iyo shacabka jubbalandba ku dhiirigelinayaa in aan businesska iyagu noqon manaboli oo uu noqdo free ninka biyo keenaya ninka koronto keenaya ninka caafimaad keenaya ninka maxaan ku dhahdaa warshado keenaya tartan in la galo oo qof kastoo soomaaliya oo qurba jooga caalamka meeshu doona ha ka joogo doonaya inuu maal gashado jubbaland way u furan tahay xor bayna u tahay ha laga soo qayb galo dalna waxaa wax ka bedela dadkiisa arrintaas shalay waxaan tegey goobweyn waxaan la soo kulmay beeraley fara badan dadku waxay ka cabanayaan suuq daro iyo fasilitiga lagu gaarsiin lahaa insha allahu tacaala hadda waxaa soo socda ilaa shan boqol oo tan deep freezers oo solar lagu rakibayo shirkado brivada oo soomaaliyeed baa arrintaa qabanaya dowladdu dhulkii waa siisay iyagiina waa alaabta waa soo gateen waxna waa la rakibay waxna waa soo socdaan oo waa lagu korrinayaa haddii qaboojiyayaashaa la helo soolarka lagu shaqaynayo oo shan boqoloo tana qudaartana waanu gelin karnaa kalluunkana waa la gelin karaa arrintaasu aad iyo aad bay noogu dhowdhowdahay xagga xoolaha ganacsigeeda waxaa la furay maxsharkii oo maanta hawshiisii ay dhammaatay waxaanu rajaynaynaa dhammaan xoololaydii aadi jirtay ama muqdisho aadi jirtay ama aadi jirtay koonfur galbeed ama aadi jirtay kenya in suuqa xoolaha ugu weyn aanu ka dhigayno jubbaland oo kismaayo ay iyadu noqonayso magaaladii dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaan dhihi lahaa marka shacabka waxaa looga baahan yahay inay iyaguna dowladda dhiirigeliyaan siiba dadka ganacsatada ah waxaanu fari lahayn in ay ogolaadaan inay bixiyaan canshuurta inta bixisaa waa bixisay laakiin in badan baa jirta oo aan bixin inta aan bixin nabadgelyada la haysto nolosha la haysto waxaa lagu keenay waa ciidamo ciidamadeenna haddaynan sabood garayn oo dhaqaalaheeda dowladda aynan ka kabin innaga shacabka ahi horumar ma gaari ma gaari karno nabadna ma heli karno marka waxaan dhihi lahaa dadweynuhu ha noqdeen dad bixiya cashuurta si xalaalana u bixiya annaguna dowlad haddaanu nahay insha allahu tacaala waxaan ku dadaalaynaa in cashuurtu ay noqoto wixii dadka laga qaadayey looguna adeegayay iyaga dhammaan ganacsatadana waxaan rajaynayaa hadda ilaa boqol iyo konton qof ayaa goostay liisanka ganacsiga iyadoon cidina albaabadooda ka soo xidhin iyadoon cidina handadin jas warbixin la gaarsiiyey keliya inta dhibanna waxaanu rajaynaynaa si sharafle inay ku goostaan waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha shaqaalaheeda iyo wasiiradeeda iyo agaasimayaasheeda hawshan ay soo qabanqaabiyeen waxaanu rajaynaynaa dadwadaagga ah diyaar ayaanu u nahay wixii dhaliil ah ee maamulka jubbaland uu leeyahay haddaad noo sheegtaan oo si hufan noogu sheegtaan inaannu qaabilno jawaab fiican idinka siino waadna mahadsantihiin soo dhawaada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألنا الإمام بداع صوت شكرا عادي هذا المعلقة وفي مرة سيدنا الإمام هذا جبلان أنا بحاول جبلان معان تماشي جوكتور معانتي برامانسي وين بلوي معان تماشي مرة سنة waxaan u malaynayaa nin walba oo waktigaa joogay waxay ahayd waxa weeye wax ka duwan inay tahay maanta waa ujeeda hadda waxaan la marayaa in la dhiso golayaasha deegaanka golayaasha deegaanka oo ah maamulka in hoos uga tahay taas waxa weeye su-aalo badan baa laga dhiibtay aragti aan kuma daraayo laakiin anigu mid baan ku daraayo aragti aan ku daraayo waxa waaye dadku horta ama shacbiga haada ama dowladda haada waa inay yaqaanaan deegaanka jubbaland wuxuu tali karaa awoodda dhaqaalo soo soomaaliya ama iyagoo ay samaysan karaan maxay webigaa dowlow ka soo galaa halkaa goobooyin kaga dhaca distance aad u dheer inuu maraa anigu waxaan markaa kula talin lahaa dowladda iyo shacbiga ganacsatadooda barnaamij ah waxaawadi official in laga sameeyo degmooyinka webigaas maro la tuso dadka maa waa waxaa ka qabsoomi kara waxaa ka qabsoomi kara doolo waxaa ka qabsoomi kara waa in la tuso luuq waxaa ka qabsoomi kara waa in la tuso baar dheere buur dhuubo ilaa webi baarkaa ka soo galo waxaa ka qabsoomi kara waa in dadku horta arkaan waa aaminaan u ee arrinta isfahanka dowladda iyo shacabka iyo isaaminida waxay ka imaanaysaa waxa weeye sida aynu u shaqaysano oo dhulkeenna u aamino oo aynu dadkii hawshaa aanu muxuu ahaa u wakiilan lahayna aynu uxono taas waa mid anoo shaqadaasa mid dhiibanaya wasaaradaha wasaarada qaarna waxa weeye wasaarada wax soo saar weeye wasaaradana waxa weeye wasaarada taakuleen ama muxuu ahaa waxa la yidhaha kaabayaala wasaaradda arrintoo kale wasaaradda caafimaadka oo kale wasaaradaha isboortiga meesha waxaas waxa weeye wasaaradaha bulshada lagu dhiso ama laga soo saaro waxaa la yidhaahdo human resource halkaana hadda igama muuqdaan wasaaradihii kalluumaysiga shiradoodii kuwa beeraha igama muuqdaan kuwa xoolaana igama muuqdaan maanta meesha la rabo inay ka dhaqaaqaan dhaqaalahuna waa taa marka laga soo gudbo muxuu ahaa dhismaha maamul ama maamul wanaagga marka arrintaas waxaan kusii darsanayaa kuwaasi waxay ahaayeen ka qaybgalayaashii doodii ku saabsanayd isfahamka dowladda iyo bulshada ee howlwadeenada barnaamijka wadajir ay ku qabteen magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee jubbaland waxay su-aalo weydiinayeen wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland maxamed warsame darwiish wasiirka warfaafinta cali aadan wasiirka ganacsiga wasiirka batroolka iyo weliba wasiir ku-xigeenka cadaaladda ee jubbaland wadaajirfay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal waa tahay barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya magaalada muqdisho waxay ka bilowday wadatashi la xidhiidha habraaca lagu midayn karo qandaraasyada mashaariicda bulshada waxaa ka qayb galay wadatashiigii u horreeyey ee muqdisho ay ku qabatay wasaaraddu wakiillo ka socday gobollada iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha mashaariicda bulshada waxaa wadatashigaasi fududeeyey hay-adda tisbalas waxaana uu socday saddex maalimood cali axmed cali malaaq waa la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee hanaanka dhismaha dowladaha hoose ee wadajir ahamiyadda uu u leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha in la helo habraac midaysan oo lagu wajaho qandaraasyada bulshada ayaan weydiinay barnaamijka xasilinta wuxuu hirgeliyaa mashaariic bulsho oo ilaa heer deegaana kuwaas oo aad moodid in ay isugu jiraan kuwa dhinaca dhismaha hadday noqoto wadooyinka ha noqdeena heer degmo ha noqdeena iskuullada ha noqdeena eerboorada mashaariicda noocaas ah qandaraasyadii lagu bixin lahaa oo heer deegaana habraac midaysan hadda dadka xasilinta hay-adaha ka shaqeeya oo dhan waxay isticmaalaan habraacyo kala duwan oo dowladdana aysan maamulin ama aysan hogaamin ujeeddada laga lahaa marka wuxuu ahaa in la soo saaro habraac midaysan oo mashaariicda iyada ah lagu hogaamiya qandaraasyadooda habraacaasoo ay soo wada saarayaan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ee dalka ka jira taas ayaa markuu ahaa ujeeddada ugu weyn oo shirka isugu yimid waxaa ka soo baxay shirkaas saddex maalmood kadib waxaa weeye in la soo saara qabiqraalkii ugu horreeyey oo lagu midaynay ee lagu midaynaya ama laisku raacsan yahay habraaca qandaraashada mashaariicda bulshada lagu maamuli lahaa barnaamijka xasilinta iyo hanaanka wadajir ee dowlada hoose ayuu qayb ka yahay muhiimadiisa lama qiyaasi karo wuxuu isu soo xorayaa isu soo dhoweynayaa dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo dowladaha deegaanka waxaa kale oo ku soo xorayaa hay-adaha ka shaqeeya mashaariicda iyada ah ama naga caawiya muhiimadda u leeya waxaa weeye wuxuu abuurayaa daahfurnaan in qandaraasada mashaariicda bulshada la ogyahay meesha ay ku baxeen qaabka loo bixiya qandaraasyada iyo cidda soo codsatay waxaa kala uu siinaya awood dheeraad ah maamulada deegaanada kaas oo ay awood u yeelan doonaan inay kormeeraan lahaadaan hogaamiyaan mashaariicda loo hirgelinaya oo degmooyinkooda ka socda waxaa kale uu samayn doonaa la xisaabtan ah in qandaraaslayaasha lala xisaabtamo qaabka ay shaqada u qabanayaan iyo inay shaqo fiican qabteen iyo in kale arrimahaas oo dhan ayuu muhiimad ballaaran u leeyahay dowladdana waxaa kaloo siinayaa inay hesho hab hogaaminna oo midaysan oo dalka maxaa laga isticmaala dalka oo dhan oon lagu maareeyo qandaraasyada hay-adaha ka shaqeeya barnaamijka wadajir iyo barnaamijka xasilinta mukhtaar dhagacadde waa agaasimaha xiriirka degmooyinka ee maamulka gobolka banaadir waxaan weydiinay doorka maamulka gobolka banaadir ay ka qaadanayaan shirarkan wadatashiga ah iyo ahmiyadda uu leeyahay in la helo habraac midaysan oo lagu wajahayo qandaraasyada bulshada annaga doorkeen wuxuu ahaa maadaama waxaa gacansaar loo ahaa isla barnaamijkaas tiis balaas oo banaadir ka shaqaynaysa iyo kuwa ka shaqaynaya ceergaabo ama maxaa tidhahdaa boosaaso dhammaantood way wada joogeen barnaamijkaanu maadaama ayagu ay mashaariic badan fulin doonaan ayaa waxaa looga dhigaya inay beys ka dhigtaan waxyaabaha meesha ka soo baxaya qabyoqoraala hadda la soo saaray qabyoqoraalku ma dhammaystira wuxuu marayaa meel dhexe laakiin waxaa la rajaynayaa shirarka soo socda mustaqbalka in lagu gunaanadi doono natiijo fiican ay ka soo bixi doonto ka gobol ahaanna waxaan u aragnaa barnaamij aad u wanaagsan in la sii wado u baahan waa sharaf iyo magacay u tahay dowladda soomaaliya in degmo ilaa maxaa tirahdaa dowladda dhexe ilaa dhiisiya ama guddoomiye degmo isku hab loo wada maamulo qandaraasyada dhacaya kamaal guuleed maxamed waxa uu ka mid ahaa macallimiintii fududaynaysay wadatashigan intii uu socday oo ahayd saddex maalmood barnaamijku wuxuu ku salaysan yahay qandaraasyada haddaad aragto hadda soomaaliya oo kale dad markii dadka qandaraas hay-ad walbaba si hab gooni oo ay raacday bay leedahay hadday t is tahay haddii s s f tahay haddii hay-adaha kale ay tahay hab gooniya oo ay raacdaan bay leeyihiin marka qandaraaskan barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa in la mideeyo habka mashaariicda loo bixinayo oo hal yani la isugu keeno ayadoo ay yani laisku midaynay la midaynayo aad iyo aad bay dadku uga qayb qaateen waxaa ka mid ahaa yani horta waxaa ka qayb galay soomaaliya inteeda badan waftiga kala socda haddii ay ahaan lahayd wasaaradda arrimaha gudaha dad ka socda dad ka socda maamul goboleedyada sida puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug dadkaasoo dhan xubno ka socda oo sarsare oo ay ka mid yihiin yacni agaasimayaal waa tahay barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa hibaaq abuukar xasan waxa ay ka tirsan tahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha gaar ahaan dhinaca jandarka ama jinsiga barnaamijka wadajir ayay uga warantay doorka haweenka ay ku leeyihiin qandaraasyada bulshada iyo habraaca lagu midayn karo wallaahi shirka habraaca qandaraasyada aad muhiim shir wuxuu ahaa saddexda berioo dhacay waxaan ka soo baxay mira xog badan ayaa laga helay steytyada hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd federal levelka sidii loo samayn lahaa habraacyada mashruuca all that kind of progresska la sameeyey progress fiican ayaa la sameeyey miradhal wanaagsanaa ka imaaday doorkeyga wuxuu ahay to make sure in haweenka doorkooda uu ka muuqdo markii la sameynayo habraacyada qandaraasyada in haweenka laga qaybgeliyo doorka ugu weyn in haweenka laga siiyo waaye sababtoo haweenkii steydyadii iyo degmooyinkii tuulooyinkii haweenka qandaraasyada they will work hard door fiican inay ka qaataan waaye haweenka ay ku leeyihiin and they have to participate in it marka waxaa la dhisaya waa degmadoodii waa guryahoodii waa magaaladoodii soo doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan waaye hibaaq abuukar xasan oo ah madaxa jandarka ama jinsiga ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha soomaaliya ayay taasi ahayd iyada ayaa u dambaysay barnaamijkii wada jir anigoo cabdishakuur cali axmed ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayey maxamed nuur macalin maxamed ayaa barnaamijka soo saaray days cali shire waa uu farsameynaya intaan mar kale dib ugu kulmi doonno waa baahdii barnaamijka wada jir oo idin leh waa bahdii barnaamijka wada jir oo idin leh nabad iyo warsan walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal aan is weheshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal